أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa qiratay in saameyn xoogan ay ku yeelatay xiritaankii madaxweynaha salbiyadda maraykanka uu ku sameeyey hay-adda u s aid dowladda riddada masar ayaa mar kale si adag uga hadashay biixireenka alnahda ee ay hirgelisay dowladda xabashada itoobiya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool in ka badan afartan ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shil tareen oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladda saxiixa u furay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show ee galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan toban kun oo qof ayaa ka faa'iidaystay dacwatulariyaaf oo wilaayada jubbada hoose ay ka fulisay deegaano ka tirsan wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay soddonka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiratay in saameyn xoogan ay ku yeelatay xiritaankii madaxweynaha dowladda kaafiradda maraykanka uu ku sameeyey hay-adda u s aid haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabaani kadib go'aankii madaxweynaha maraykanka gaal donald trump uu ku xayiray hay-adda u s a aid ayay saameyn xoogani ku yeelatay dowlado badan oo afrikaan ah oo sannad kasta maalgelin ka heli jiray hay-addaas kooxda riddada soomaaliya oo ku tiirsaneyd tabantaabada iyo taakullada ka timaada dowladaha reer galbeedka ayaa ka mid a dhinacyada uu saameynta xoogani ku yeeshay go'aankaas uu qaatay gaal donald trump waxaa loogu yeero bangiga horumarinta iyo dib u dhiska ee taabacsan nidaamka riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qiray in ay saameyn xoogani ku yeelatay xiritaanka hay-addaasi maraykanka ee u s a i madaxa bangigaas oo ka qayb galay shir looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha oo ka dhacay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska ayaa sheegay in dhaqaalaha kooxda riddada oo hoos udhac xoogan ku yimid islamarkaana hoos u dhacaasi uu saameeyey nidaamkooda canshuur qaadista kooxda riddada ayaa waxay dalbatay in lala soo gaaro kaalmo deg deg ah iyada oo mar kale bannaanka soo dhigtay in aysan ka maarmin dhaqaalaha uga yimaada dowladaha shisheeye dhanka kalena ay hoos u dhacday rajadii ay gaaladu ka qabeen nidaamkaasi murtadiinta tan iyo markii uu xukunka yimid gaal donald trump ayuu qaaday tallaabooyin uu ku yaraynayo qarashaadka dibadda kaga baxa dowladdiisa iyadoo dhanka kale weli maraykanka uu ka meermeerayo inuu bixiyo qarashaadka ku baxaya howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulan gaaleedka ku soo qaaday dalkeenna muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabaani dowladda riddada masar ayaa mar kale si adag uga hadashay biixireenka alnahda ee ay hirgelisay dowladda kaafiradda itoobiya walaalka cali aadan cabdulaahi caliire ayaa warbixinta warkan inoo eegaya murtad beder cabdula caadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda masar oo lagu waraystay barnaamij la dhaho diblicast ayaa mar kale shaaca ka qaaday in dowladda xabashida etoobiya ay fashilisay wadaxaajoodkii muddada dheer soo jiitamayey ee ku saabsanaa xalka gaarista khilaafaadka ka aloosan biixireenka alnahda wasiirku waxa uu ku eedeeyey dowladda etoobiya madax adeeg iyo diidmo qayaxan oo ay kala hortimid wadaxaajoodyadaas iyo u hoggaansanka waxa uu ku sheegay shuruucda caalamiga ah waxayna ku adkaysatay ayuu yidhi siyaasad hal dhinac ah oo haba yaraatee cidna aanay u joojin waxaa kale oo wasiirka arrimaha dibadda ee masar uu ka sanqariyey in dowladda itoobiya ay gebi ahaanba dafirtay mabaadi'da wadashaqaynta iyo bixinta ogeysiis hore marka ay tallaabooyin qaadayso si loo hubiyo in cidna aanay waxyeello u soo gaarin taas ayaana sababtay ayuu yidhi in wadahadaladii diblomaasiyadeed ay gebi ahaanba burburaan wasiirka arrimaha dibadda masar waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda masar ay si cad u sheegtay in aysan marnabo ka tanaasuli doonin difaaca xuquuqdeeda taariikhiga ah ee biixireenka webiga niil islamarkaana ay xaq u leedahay inay qaado tillaabo kasta oo laga maarmaan u ah si ay u ilaaliso danaha muhiimka ah ee dalkeeda madaxweynaha masar cabdulfatax asiisi oo isna dhowaan ka hadlay arrintan ayaa ku goodiyey in aanay gacmaha ka laaban doonin ficilada etoobiya waxaana hanjabaadahan iska soo dabadhacaya ee kasoo yeeraya madaxda dowladda raddada masar ay imaanayaan xilli dowladda xabashida etoobiya ay dhowaan ka farxalatay dhammaystirka mashruuca biyo-xireenka alnaxda oo dhismihiisu socday muddo ku dhow shan iyo toban sano mahadsanida caliyare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool ciidamada mujaahidiinta waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhig maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga asugan yahay wilaayada bokool waxaana dagaalkaasi la ysku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan in ka badan afartan ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku nuuqday shil tareen oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya tafaasiisha warkani waxaa haya cabdiqani maxamed khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay shil tareen kaasi oo saacadii lasoo dhaafay ku rogmaday gudaha magaalada shiniile ee xarunta gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya shilkan waxa uu si gaar ah uga dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taalla magaalada shiniile sidaa ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah si rasmi ah looma ogaa sababta keentay shilka balse goobjoogayaal ayaa sheegay in tareenku ahaa mid duug ah oo sannado badan lagu shaqaysanayey ilawareedyo deegaanka ayaa soo sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof oo isugu jira shaqaale iyo dad rakaab ah oo soomaali u badan halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale wararka qaar ayaana sheegaya in dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin tareenka ayaa shilka galay abbaaree labadii saac fiidnimo ee habeenkii talaadada waxa uuna siday dad rakaab ah iyo badeeco kala duwan burbur xoog leh ayaa soo gaaray sidaa laga dheehan karo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada tareenka shilka galay ayaa kasoo baxay magaalada dawanleh ee ku taalla xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo jabuuti waxa uuna kusii jeeday dhanka ah magaalada diridhabe goobjoogayaal ku sugan goobta shilku ka dhacay oo warbaahinta la hadlay xilligii uu socday gurmudka ayaa sheegay in sababta shilka keentay ay tahay badeecadaha saarnaa tareenka oo aada uga badnaa xaddigii loogu talagalay dhibaatada u jirta waxaa weeye tareenka oo la dhaafiyey tankii maarata loogu talagalay culays weynoo ziyaadaa haddana waxaa sii dhacda dayactir la-aan mashiinada ka tirsan tareenkan waa laga guuro marka waxaa weeye iminka intan waxaa maarata dirraba ilaa iyo dowanle iyuu tagaa meel kale ma tego haas yar oo ma baxo waa la iska wala garanaya gaadhigu xalayto xalatuna laba goor buu soo kala laamay markii koowaad wuu geeyey markii labaad qaybtii labaad u qaaday weyn wax imika dhibaato ka dhacday ee rugmatay tankiisu aad u cuslaa darteed wuxuu sameeyey xawlii ku soo goyn baalku kolkaa mashiinkan imka imka gaarigan ka rogjoog waa gaadhigii shalaytoona maarata kolkuu dhexda ku cadilmay ee taayarkuu la dhacay soo sameeyey weeyaan kolkaa mashiinkii halkan jooga oo nin makaanigana ahaa kontiteerna ahaa ku dhintay xalaytoo waay mashiinka soo ku jira iyuu ku dhacay gaadhiga kolkaas sidii ku dhintay waa mid aad iyo aad u xun waana kii khatarta ah ma dhicin xalay buu dhacay labadii waa shir argagaxle waa shir oo laga naxa weeyaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka tiraanyaysannahay intii dad kaga dhintayna allah ka gargaaro intii dhimatayna allah u naxariisto saddex iyo toban baa la sheegayaa inay ka badan tahayna waa suurtagal dhaawacana hadda siddeed iyo labaatan buu marayaa baa layidhi ugu dambayn wuxuu ku jiifo iyo wax halkan ku dhex jirana dee rabbigaa og cidigaadhiga raashinkaa weli kama dhaadhicin ee lama oga furgaanadaa wax ku jira halkaasna furgoon baa jiifa ilaa hadda saacaddu labaiyo tobankii bay cagacagaynaysaa labadii ilaa labaiyo tobankii saacaddaas raashin lama dejin cid uu ku jiifana la garan kari maayo weliya haddan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacaan shilalka ugu culus ee sababa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed waad mahadsantahay cabdiqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowro tasxiixa u furay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show ee galbeedka wilaayadaasi sida uu ku warramayo casaam carafaat munaasabaddan waxayd masi heersaraa loo saagaasmay islamarkaana ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta uulaayadda hiiraan culimowdiin nuqabo iyo marti sharaf kala duwan laguna furayay dowlad tasiix oo soconaysa muddo lix bilood ah iyadoona loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka show oo iskugu jira rag iyo haween muddada bilooyinka dowladda ay socon doonta ayay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show ku baran doonaan tasiixa qur-aanka kariimka iyo nudqigiisa waxayna macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show u mahadceliyeen maktabka dacwada wuulayda hiiraan ee dowladda u furay macallimiintii ragga aheeday ama macallimiintii dumarka aheeday ee muxaafadada degmada jalalabsi gaar ahaan show caano oo ilaahi subxaana wa tacaala codsigoodii iyo mataqaanaa dadaalkoodii iyo sabarkoodii ilaahi subxaana wa tacaala ku siiyey maantaannaha iyo xalqadan haddaan ugu fadhino halkan alxamdulilah uma alxamdulilah farxaddaayna ma la soo koobi karo iba mataqaanaa dafcadii naga horraysay ee gobolka hiiraan aheeday buqa qablo tii labaadne show caana ay tahay taas ay ka koobneedi laba fadli dheeraad iyo sabar aan sabarnin aaweed iyo mataqaanaa noola gartay walaayada gobolka hiiraan ay noo garatay inaa ardaydaayni qur-aanka dhammaysa madaarista qayb ka mid ah lagu soo daro macallimiinta halkan looga faa'iidaynaayo oo ah rag iyo dumar maanta farxadda ma la soo koobi karo maanta arrintaana gaar ahaan macallimiinta waxay usiiga badan tahay mahadnaq ilaahi subxaana watacaala aanu mahadnaqayna barnaamij dadkii barnaamijkan soo shaqeeyey iyo hora socodkan oo waxa waaye ilaah ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa oo loo socdinayo dadkii kasoo shaqeeyey oo isna waa mahadsantiin liira ayaa waxayna uu siiga badan yahay waxaa jira rabitaan badan iyo wax badan aan sugeynay barnaamijkan ayaa jira taariikho badanaa micnaha waxawaaye aad ka wareegtay markii arrintan aan aad u niyeysan waqtiyo badanaana soo maray waa walaayada ayaan la kulannay waxaan rabnaa barnaamij tasiixa in noola raadiyey idinka cadamaanka islaamiga ahay gobolka mas-uuliyadiisa idinka ay saaran tahay bal waxawaaye barnaamijkaasaan rabnaa hadda ka hor codkaan geysanin dhowr sano ka hor muddo kadib waxaa soo baxday in tasxiixi iyo horasocodkii in carabka hore loo socdiye tajiidkii ummadda laga saxa ayaa timida gobolka soobay bugwa ayay ka bilaabatay weliga wulaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey munaasabadii lagu furayay tasiixa qur-aanka kariimka ayaa si weyn oola dardaarmay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show iyo macallimiinta bixinaya tasxiixa qur-aanka agteenna waa ku wen yahay tacdiimintiisa iyo weynayntiisana iyo jacaylka aan u qabno waxaa tusaale ugu filan ayadoo ay dhiman tahay ikhtitaamkii iyo gunaanadkii wakhti kadib in furitaanka xirladda noocaan aan u qabanno waa weynaynta aan weynaynayno kalaamka allah subxaana wa tacaala waayo qur-aanku waa nolosha dadka muslimiinta ah waa sharafa dadka muslimiinta ah waa kan isaga aan u noolnahay dartii oo aan u dhimanayno oo aan waa kaan difaacayno nafteenna iyo maalkeenna ku bixinayno sharafteenana waxay ku jirtaa dhexdiisa asagoo aan ka amar qaadanno ayay danteenna ku jirtaa waxa uu naga reebayo aan ka harno waxa uu na farayana aan fartoonno barashadiisa iyo ku dhaqankiisa labadaba waa wax weyn oo ilaahay uu nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala marka qur-aanka ilaahay waa mudan yahay inaan weynayno xalaqada haddaan u fadhinno daraasada waxay soconaysaa lix bilood wakhtigaa yar in laga faa'iideeyo oo ummaddii looga faa'iideeyo waa arrin muhim ah oo aysan waxba dayacmin sidaa darteed waxaan u dardaarmayaa mucallimka noqonaya midka saxaya ee ama tasxiixinaya nuqiga qur'aanka adoo ajir xisaabsanaya oo aan cidno waxba ka rabin sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu baray oo dhabka ahayd adba dad baa juhuud iyo dadaal kugu soo bixiyey in dadkaa walaalaha oo muslimiinta ah aad ku ifkaanisid wixii ay doonayeen oo usoo jamceen sida arkaysid waxay ka kooban yihiin dadkan hadda meesha fadhiya oo mucalimiinta saddex qaybood qayb waa qaybtii ragga ahayd oo mucalimiinta ahay oo madaarista qur-aanka dhigayey qaybuna waa gabdhihii daaciyaadka ahaa oo aad u tiro badan oo aad arkaysid qaybuna waa tulaab muqtadafaad ah ama ardaydii madaarista qur-aanka dhiganaysay oo dugsi walba qayb laga soo qaaday ujeeddada waxaa weeye in la armo in macallin dambe lasoo safriyo in degmo walba iyo deegaan walba isagoo isku filnaado oo maanta ka dambow aanna u baahan in degma degma ay u safarto waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala xalaqada noocaani inay musalsal noqoto sida haddaba idiin muuqato oo maanta ay furmayso dufcadeedii labaad degmo kasta oo wilaayada islaamiga hiiraan ka mid yihiin ay ka qabsoonto hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala macallinka marka waxaan leeyahay ilaahayna ka ajir xisaabso wakhtigaaga ku bixi gacmahaaga iyo gowsahaaga isugu gee dadkaa walaalaha ah inaa u faa'iidaysa waxaan sidoo kale u dardaarmayaa ardayda kala duwan oo asnaabtu hadda aan sheegay si jiddiyo leh oo dhabah macallinkiinna u xurmeeya waxa uu idiin dhigaya ama uu idiin sheegayana si dhaba u qaata dadaalkiina bixiya wakhtiga yaroo kooban ka faa'iidaysta maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad tasiixa u qabtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable iyadoona maktabka muddooyinka dambe uu sii laba jibaaraya juhdiga uu gelinayo madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan waad mahadsantahay cazaam ugu dambeyntii in ka badan toban kun oo qof ayaa ka faa'iidaystay dacwatul aryaaf wilaayada jubbada hoose ay ka fulisay deegaano ka tirsan wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa sii amaqaadaya warbixintan ma dhammaanaysee waa sii soconaysaa meel kuma ekaanaysee waa waalida wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo xiraya xamlo dacwatul aryaaf ah taas oo muddo bilah ka socotay deegaano hoos yimaada saddexda degmo ee kale ah kismaayo afmadow dhoobley iyo degmada xagar qudheeda munaasabadan oo ka dhacday deegaanka weelmarow ee duleedka degmada afmadow waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada iyo qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaana munaasabadda lagu soo bandhigay faa'iidada laga helay xamlada iyo tirada guud ee ka faa'iidaystayaasha oo la sheegay inay ahaayeen toban kun lix boqol iyo konton ruux kuwaas oo rag iyo dumar isugu jira waana kan mid ka mid ah raggii ducaadda ahaa oo xafladda ka sheegaya hawshii ay soo qabteen iyo natiijada ka dhalatay halaqaadkii wadartooda guud waxay gaaraysay labaatan iyo kow muxaadaraadki guud oo laga jeediyey afarta degma waxay gaarayaan ayagan boqol iyo toddoba aflaamta jihaadiga ah oo laga daawaday afarta degma waxay gaarayaan toban dacwo shaarayga laga dhigay afarta degma waxay gaarayaan siddeed tashkiil fardiga afarta dembe waxay gaarayaan saddex ciyaadatul-mariidka dadka xanuunsanoo lasoo booqda oo afarta degma waxay gaarayeen shan iyo toban taa'ibiinta loo naqilay shahaadada waxay gaarayeen saddexay gaarayeen cadadulmustafiidiin walmustafiidaat afarta degma markaas ku darnay waxay noqdeen toban kun lix boqol iyo konton qofood ay noqdeen allaahu akbar intaasi kadib sheekh cabdiwaaxid muudey iyo sheekh cabdulaahi raabi ayaa kelimaad dardaaran ah u jeediyey raggii ducaadda ahaa ee ka soo shaqeeyey xamladii dacwatul aryaafka ahayd ee muddada bisha ahayd ka socotay qaybo ka mid ah wilaayada jubbada hoose maantana waxa way waxaa socda annagu haddaan dacwo wadno oo xaq ah ducaad kaloo ayagana baadilka waddaha jirto leylan wanahaan ayagana ma nastaan annagana waxaa la rabaa marka inaanu nasanin oo shaqadii halkii aan ka sii wadno haddaan hadda mid ka baxna haddana mid kale oo idaa faraqta fansab waa ilaah rabbiga farqab ilaa tanaan ka bax waa iska furiisanayaa ma jirto tu kala haddana aad geli runtii dhallinyaroy annagu waa idinka waaweyna dalkii iyo dadkii aanilaahay inagu beeray waa lagu soo duulay gaaladu waxaa ciwaan u ah attajfiif fii manaabici tadayun meel kastoy diini ka imanayso oy diini ka soo carfayso oy diini ka iman karto in shamiita la mariyo gaalada asalkaasaa u ah ugu dambayn waxaa xafladda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo akhiiran warkay waxaan ku soo gebagabaynayaa walaalayaal ahdaafta aan u socno antaan bisema rasaalada aan wadno antaan bisema jihaadka aan wadno halkaan kuma eg halkaan kuma eg qof kasta markaan dadkaan saan u socdo halkaan maraayo ilaa ay ka imaanayso geelida waa soconayaan hataa yaatiya kal yaqiin annagana inaan u taagno intii oo mashahaad ilahi naga siinayo ama aan wakti kale iyo si kale aan u noqonayno inaan taagnaano walaalayaal inaan taagnaano aan sabarno aan dulqaadanno adduunkan haddii aan gurigan ku noqnoqno intaan aan joogno ama sariirta aan jiifno saanba wakti ugu soconaya wakti nagu dhammaanaya marka taas inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayran xafladdii iyo dacwadii iyo hooshii aan wadnay ma dhammaanaysee waa sii soconaysaa meel kuma ekaanaysee laakiin wakhtigii aan qabsanay hooshii socotay halkaan baan ku soo gebagabaysanaynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ballan qaaday in xamlooyinka dacwatul aryaafka ah ee noocani oo kale ah ay sii wadi doonaan si bulshaweynta ku dhaqan deegaanada miyiga ah loo gaarsiiyo towxiidka iyo aasaasiyaadka diinta islaamka waad mahadsantahay walaalka bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu